gudoomiyaha degmada cadaada faarax deri warsamo weliye wasiirka wasaaradda beeraha waraabka galmudug xirse yuusuf bare xirsimaare iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha waraabka agaasimaha guud saarada ayaa dhagax dhigay wado dherkeedu yahay hal kilomitir taasoo isku xiraysa beeraha degmada cadaada iyo laamiga weyn ee magaalada cadaado intii lagu gadmaadadaas dhagaxdhigaya wasiirka wasaaradda beeraha waraabka galmudug ayaa caddeeyey inay wasaaraddu ka go-an tahay horumarinta kaabayaasha muhiimka ah ee degmada cadaado si kor loogu qaado isku socodka horumarinta arrimaha bulshada degmada cadaado golgaduud wado fiidhar rood ah oo hal kilomitir ah oo loogu talagalay beeralayda in ay u sahasho isu socodka adeegyada markay magaalada u socdaan iyo markay beerta u socdaan oo wadooyin wadadani raf aad bay raf u ahayd marka in loo fududeeyo safarka ay beeraha ku galahayaan ujeedku saasuu ahaa hal kilomitir bay u jirtaa beertani wadada weyn marka waxaan leenahay reecadado dadkana ka faa'idaysta waa baahiyaha qayb ka mida oon wax weyn maaha laakiin maalinba wixii la heli karaa la qabanhayaa degmooyin kalea sidaano kale qaarna laga qabtay qaarna laga soo qabanhayaa wadooyinka noocaana oo beeraleyda lagu caawinayo gudoomiyaha degmada cadaadada oo goobtaas ka jeediya ayaa u mahad celiyey wasiirka wasaaradda beeraha waraabka galmudug isagoo tilmaamay in wadadan cusub ay muhiim u tahay isku xirka bulshada kobcinta dhaqaalaha iyo sidoo kale deegaanka si kor loogu qaado adeegyada muhiimka bulshada degmada cadaadada sida beeraha iyo sidoo kale waxsooarkooda looga faaidaysto waxaan ka dhagax dhigaynaa wadda hal kilomitir ah oo loogu talagalay dadka beeralayda ah inay isku socodka ay u fududayso bilicda magaaladana ay qayb ka qaadato waddadaani waa waddo muhiim ah oo beerta baarataay iyo isku xirta waddadii weyneed ee laamigaah isku xirta waxaan ka mahad celinaynaa dhagaxdhigga iyo shaqada wasaaraddu ay haysa ee kala go' aan lahayn aad iyo aadaad wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo agaasime iyo dhammaan wasaaradda shaqaalaheeda kala duwan ay ugu mahadsan yihiin annagana waxaan ballan qaadaynaa haddaa la idmo dowrkeennana inaan ka qaadanno waddadaas dadkuna ay ka faa'iidaystaan waxaana rajaynaynaa inayna noqon doonin midii ugu dambaysay ee wadooyin isdaba jooga oo mashruucaas maarata ku jira iyo mashaariicda kaletaba in degmadana wasaaraddu ay kaga faa'iidayn doonto degmaduna ay ka faa'iidaysan doonto haddii alla idmo injineerka iyo howlwadeennada hadda gacanta ku haya waddada dhismaheedana waxaan rajaynaynaa si maqaam sare leh oo taya leh inay waddada u dhisi doonaan wasaaradda beeraha waraabka galmudug ayaa ku howlan si wax loogu qaban lahaa caqabadaha ka jira degmada cadaado ee la xiriira waxsaarka beeraha iyadoona ay qayb ka tahay dadaaladana dadaalada ay wasaaraddu ku homarnay soosaarka beeraha iyo sidii loo gaarsiilaha si fudud dalagyada suuqyada magaalada cadaadada gobolka galgaduud